kalle inisku leeytaan heelaa inisku dhammaaytaan may iniskila dhaamufeen sugumaa bilihiidin lakiin walgaloo baal waaye lashiika dhalmiseenaha yaroy dhulka kaasale kii indhagaraane labanka shageeyaw dhuuntiis indheerayne hungure indhaafidane
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhagursidayaal meel walbaysan oogdaan waybaawada siinkulana kulanta fayla ha ka dhowaada barnaamijka gaara oona ka bedelana ee barnaamijkii bandhiga waybana barnaamijka usanagaday dood ku saabsan shaqalaanta dhallinyarada iyo dhibaatada iyo ka haysata barnaamijka haddii ilaahay walaalo kunagada dooda wayba iyo kula qayb gala doonana aadan macalin cabdiraxmaan guddoomiyaga dhallinyarada gobolka baay saasoo kale maxamed aadan maxamed gudoomiyaga dhallinyarada degmada baydhabo iyo xanad ugaas maxamed oo ah gudoomiyaga ururka horumarinta dhallinyarada ee samakaab ee ku dhisan koonfur galbeeda barnaamijka ayaa ii kula qayb gala doonaan antuusa hawada kasii jara dooda oo ku saabsan shaqlaanta dhallinyarada iyo dhibaatada ka haysata barnaamijkaana shukur ismaaciil axmedeysina dareersii doontaa saasoo kale maryan macalin calina dhinaga farsamada ayaa fadhiyada dhugunsadayaal markal iyo dooda shaqlaanta dhallinyarada kidaawayaw way ku duraw kilmaanya daawada indheersiyaale igsheey muraw dhallinyaroy dhulka kaasaale
dhugunsadayaal markala ka dhowaada dooda ku saabsan shaqlaanta dhallinyarada ee dhibaatada ka haysata antiwn aan guda galna su-aalo ee dooda balse wayba marka hor aan dhawaayay martada barnaamijka ee dhammaantion wayba aan dhawaayay ee si wada jira
bismillahi raxmaan raxiim shukriyeed oo barnaamijka wadda iyo dhammaan shaqaalaha radio wasan wasanla wasanlah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan iidan ka dhowo
ciidan mahadsantiin dhammaan walinta kuwada salaamay dhallinyarada ee wariyaasha reer koonfur galbeed mashalkaado khaasatan haanta iskala sugna idaacadda raadiyo warsan ciidan dhowna ciidan mahadsantiin bismillah ciidan mahadsanta shugri adani dhowayd stuudiyaha shaqaalaha warsan kii erikii dhagtuuginatiyo salaaman salaan kabacdi ciidan galowna waayahay isin isin iidan mahadsantiin ee sida fayla barnaamijka ee han ka dhawaateen barnaamijkii horan guda galaana su-aalanka horeyta ee waybasyaya ee gudoomiyaga dhallinyarada gobolka baay aadan macalin cabdiraxmaan aadan maadaama aanu ku hadalahayna shaqlaanta dhallinyarada iyo dhibaatada iyo ka haysata shaqlaanta marka hora mayu shaqa
bismillahi raxmaan raxiim idan mahadsanto shukri haddii aanu hor guda gala shaqalaanta untilandeerna mayo shaqa su-aale eh shaqo way baan fahansanaa walwalihaadanba qof bini aadam a noolaliska maarayow oo yacni inta hiraabta idiisa ku labasada hambahaan shaqo taga huulku qobsada kadibna wal faa-iide isu ku helo oo idiiska maarayow shaqo saasa leere ganacsi haatooy hay-ad haatooy suugomeelowsa fadheedi haatooy lanka us hoolanqobadi haatooy nooci fadaas haatooy barnaamijka ususuubi haatooy shaqway waaha wal alla wali oo may leerahayso ada een walkiin bedelow ee shaqa leerah waayahay xanad ugaas maxamed adina ee shaqada mayu bismillah shukriyada umahadsanta shaqa mayu ahaa wal kasta oo sa gadoomiyaha horan sheey wal kasta oo beesaha ka geliya nooc kasta haadeena oo daily lifeka kumid inga yaleere shaqa shaqada marka badanta lan kasta oo dareero ka shaqa laama inta kala shaqeeyaan professional ahaan lan shaqeeye miisa lagala ganacsiga lagala hayada lan shaqeeye dawlad lan shaqeeye shaqa noocoo la iska eta incomekaa ku baylay naftaa ka maaraya shaqa taasa leere waayahay maxamed aadan maxamed ee gudoomiye dhal ee dhalinyarada degmada baydhaba
idaa mahadsanta
su-aalaha shaqada mayo ila su-aalan saaxiibaday horan galeen kale ini su-aala ka saabsanta ee dawaan shaga haddii leer oo qofka bani aadamka interest naftis ee ka maarayaw oo haddii aad fadhi noocyaal jeelto walahi laakiin nafta dhabaatan nin sheenan oo hormaryo insha walinkaasa intaasi waayahay ee marka sidee la ka helay shaqada
idaa maasanta waa daban qofka bani aadamka ee wali jira heer uusan shaqaysado kor iyo heer uusan shaqaysado kor dus yeri ma shaqaysado kor walina qadaase ama waalidii haday ama walaalshii haday ama qaraabadii saatoy ama mas-uuliyad nooc walba iska jartoy qofka dus yeri yaraagnimaash wala ibaahanya ana qof walba aawi kormadas aawi oo ma shaqaysado kor laakiin waqtiga la raw qofka bani aadamka shaqaysada kor walku yaabe in noocyaal badan shaqada anka koyd lan shaqadiis ku hela inuu askari nagad saas darteen mashaar soo qaado lan inuu shaqaale dawladeed nagad saas dartee inkaan haka gala ee wal usoo ka hela lan wali ku yaabe inuu business ama ganacsi usoo doorbad ganacsiga dhowr waji in iska jar tawalib waa hamaaliw lanka hamaaliga wala qaado ganacsigu jirshiirka ganacsadahay oo saaradahay meela jeeyahay koona waliba waa usuun maskaxdiisa ka ganacsadahay tasiinba hadii for example aan ku qaado wariyaalka oo kale waliba waa dadka afransha iyoonay maskaxdi oo ka ganacsaa kooku koona kanaad argday gaara gacanka riyaw oo kama bajaajyad wadu ada matariyo koran waliba lan walba oo gacanta habiyaraada in walkala jar walaasna nolol maalmeedis isu ku helaayaan ama laku helow walkasta nolol maalmeeda laku helow iyo shaqada oo haddii nka saabsanayn dhinaa wal qof kale ama naf kale dhaawaca un hayn
waayahay ee aadan shaatiya siye ee isda su-aalan aadan sidee ee la ka helay shaqada haa shukri shaqo see la ka hele tii hore oo ma ii shaqahay tiyaa walyarkoo ka dareema dii horo wala yaran ka darawna wali etaa shaqada saduuna sheegna wal kasta oo ada faa'iidaha ka geliyo shaqa leer heweernay laakiin wali jaraana wal ada ka shaqeeyas laakiin ada faa'iido adan ku helaan wali jaraan laakiin la ka shaqeeyow ridmadaasna ada faa'iidon ku helaan marka haanas oo kaleeti dadka mantirsan shaqa maka aleen shaqo shaqa qobadi rid hobaad eerta qofka niyow geegan aan shaqeeyayha walna shaqa bilaashi ahay tekeere marka shaqada badana wali dadka idin aaminsanyihin wal alla wali walu kale in shaqeeyta wala kale laakiin shaqooyin oo sadahta unuga been oo kale unat wayna leey shaqa mayu sele kale shaqa yana leey una waa volunteer eh birkan wali ku yaabe gudoomiyaha iyo gudoomiyashata in muddo shan sano ay volunteer ayin aabaha marka aabyaalka ama aawtiyaalka volunteerka inuu ayin yalla ku yaab wali tan ka qanacsan inuu rogan laakiin mayle raayisa een shaqa sele kale hadii aan gudu gala horta wali la ereeyaha dhalinyarada shaqa la-aanta hata jarta dadka wala baradeen shaqana waaysinyin dadkoona walba ma barana shaqana waaysinyin lamadaas qayb horta dadkan iska jaraan dadkoona iyoba curyaan ee dhaab kale aan baahanyin inay shaqa ka helaan dadka oo war habaradii rid shaqada waaysan lama sababooda wajhaasiyo iniyo shaqo helaan lama sababooda aan baahanta sababtikooda waaha inaad walbarata inaad shaqa hela farqigan dhexey lama shalayn walbarashada ishaqada maskirin adoo walhabarati iyo hatana shaqa waayo korta mayo walway koomaguna lifeskii leero oo yacni lankasow nolol maalameed sida nololo bini aadamka maalintii waxyaabaha wajahow uso nku jawaabo kor mayo marka madii aad shaqa weydiyaasa ama shaqa hela la fadow wali lakin kubaahinya magaaladan baydhabo geedka inta dhon qaabka adan wajahaasa inaad istraatiijiyadii aad haysato ilan walaha barati qaabka ada shaqo ka helo fadhi inaad wajahdo la fade haddii aad ertame loo fadheeto fikirta bay dhowl fade inaa shaqa ku hela see shaqan hele shaqada aan helo korona teew weli fadaay walaha baradi inaan xafiis fadheedo fadaay suurtagal waayti dabaantiya markii aan walaay acabiri suurtagal waayti weli lan baahanya marka inaana lanko caawi ugu yaraan lanko ana kaalmey meeloo roog ama xafiis roogoy ama goob ganacsi roogoy si aan hor nka dareera inaana jaraanjaray yar koron baahanta anoo walhabaradi jaraanjaray yar inaana koron baahanta laakiin hoob oo aan oo walhabaradi le ana hatana xafiis le anoo suud haganada le ku dhiid walaa yar adagda marka wala in baahantaa inaana life skill barata si shaqo lan hela noolola ma noolol maalmeed waxyaabaha kiil gudboonadow caqabado koo hor kooyow si aadan u wajahda inaada barato kinku baahanta si aada shaqo an hel qodobka lamaad oo shaqo la ka helo waa in baahantaa ini aad hakad lan diyaarsan oo karsan inuu shaqada raadi ilal ilooyinka shaqada laku raadiyowna fahmi karo inaad ataa la koofaday mayo shaqi fadeeri waan afaridoodka fadheedi ana shaqi fade shaqi fade shaqi fade shaqa haysiyoy afaridoodka fadhi waan منجيدة ميلان شغل الكويدي فدي منجيدة دتك لا دبا غلا فدي منجيدة دتك لا بروسيس غلا فدي منجيدة ودد لا مر فدي منجيدة اني انا هرابتي لان كو حفيز يهر سرمو تضبسا سيتا لانكي جيك مالكي ايو با اسكو بالي رو انا كدل قادل فدي hadii aan shaqo weydiyo yani wadada yahay lan koo faday hiraabti inaan la kulmo lankii geega dhantaka jari suga liyeri suga liyeri suga liyeri todoba sa oo kaleeti madiri deri gacan yara jeelhayn bi way leerayn geeka lankii ma helo karo barakooy marka walila mid etaa taas aan oo shaqadii aan diyaarsana inaan weydi marka walin baahantaa inaad diyaarsanaato iyo inaadan baahantaa inaad barata waxyaabaha ka wajaho saadin ku jawaab fadi labadaas qodob aan baahanta waayahay hanad ugaas isla su-aalan ee sida la ka helo shaqada may ka dara lahayd bismillaah sidaasaa ka sheegtay horta shaqada mayla kaleehay qofku inay dadaalo ilaahay iina aaminsanaado oo aan diyaar garoobsanaado shaqada shaqada i professionalkan lama shalato hada mayla faday walaha barad wal barashadii wal maqaayad may professional akin kaisan oo ka shaqaad leyli dhaafkuud kamaray kort laakiin ini wal barashada madaas ini safiskaas tarjid in hayne xafiiska hore inu iska shaqaysa laakiin professionals ee leey oo iska madi shaqada xafiiska waay iska garaabade lan kort ini shaqa noogaasa professional noogaasa haada for example lan kumay waa lan wala baradiyo business akase businesska miilku bilaabo male inuusan seedo dadka businesska fado si gadoomiyey shaati sheegay inuusan seedo miilol ku bilaabo inuu sahelo hoobogadaadi ogoonti sahelowna shafis ii fadheedo inta kalena nafisii shaqada shaqada horta lanhankane aan iska diyaar garayne qalbijiina aan ka qobane miil ku weydiyaayno ilalkana aan hoyn shaqa ma helo laakiin haddii busagalada niisbaha geli inuu shaqaad hela ilooy lagu helo fadan isweydi aan ma aaminsana in helo qof waayahay e m- jare fursado shaqa e fursado shaqa jarana ayna biye fursadogas shaqa bismillaah shukriyada maasanta fursado shaqo jaran sometimes walale sometimes may waha ini koohor kooyano adayna anfadaanen ku yaabo dhalinyaro badanaa way waha may fadaayana hoob jaamacadda kubaan maskoolka kubaan ini wasiir ama jaamac way xafisleyta dheedan saaqadana may waha maceesaas may waha ini fursado hoos lah kubilaabo muhiime ada nafta may kingnagdaase experience gaa kingalaas dadka hata walaka badana oo dadka dhalinyarada tawaayan may waha adig lamada gudoomiye aan hata doodii kula qayb qaadaay may ku bilaabana degni gobol yaan taa ku bilaaba aan guduba koraan may leerahay meelo kale oo taytalada kale sababte bes laangal ku bilaabo yomadun may ku wargabaanaha beeskii degmadiyaa ku wargabaan ti gobolkiyaa ku wargabaan anada kale oo dheriya hooba ka darsadan taasa kaabas markuu saas dartee may waha shaqada hooba la helow walan kahe wal weydiiyey meelu kalaa jira fursadoona kinsheega fursado markuu may waha dadka oo walaha baraday fursado dhowr binaa mina may wala dhejiyey hay-adaha lankii professional yaa la abalay gareye ilaahay jee tabakalsadee hooba kalonka guulaysidee taasaa kale shuru may waha fursad binaawo tan kale may waha lanku suba creative nagadeey may lalahay wal abuurade abuurade may ka abuuradeehi marsaa meel ku yaaba ini aabje imbo aalis imbo dhagaalo yaro benefitisa ini haayaan marku ini yoo la infirinami faday wal ku qaado sun wal abuuro si shaqada meel taasna fursado kale fursad kale may at may waa hatwaaba may kooyena haligi hore walku baahay waa ilbaahay kantaraas imboona shirkado oo beesa maakinsiya waa jiraan adoo idala fidhiya la erto walba weydidaad ert meel ku yaaba ini walba laakiin hata meel liya fikrida gabay wal fay rashan beesi helaas shirkada oo noogaas eba kooydeed jaana soo lamtiye hobad wal hayto lam fikira oo ete la kooy la kale fikrida beesi la tete taasna fursad oo kale fursad kale lamaad way waa shirkada sidaas beeso la fadaa soo qiidimi lanko meel leeyahay oo inshaada muuliko elesheenas wala fadaa soo qiidimi shirkada abuur kale naftii fursad oo kale hata kororti hor dhaamo jarjar fursado badan ha binaaw laakiin way waa iska qarangareeyood fadaayaan idil iska day hata way waa meel abuuro kole iyadoo naftiyo may suubiyaan vocational training ha suubiyaan sida gudoomiyaalka dhibaato dhalinyarada badanaba ka caawiyayaan unuun aragnay maysuu beehana nimankaas midi vocational trainingdaas ku baahan beese ma qalabaa la siiya fursadu qalabkaas iyona beesadaas meel faday in qalabka ka shaqaysada ilan qalabkee la baray lagu beese la siiy businesskee la baray nin ka shaqaysa dhowr fursad oo jirta marka la- in kasta oo dhalinyarada hem igija iniyo meelelaa shaqaysad fursado noocaas ka badan waa jira
waayahay ee dhegay isla su-aalan ee jarana fursado shaqa ayna biyo fursadogaas
een waliba fursado jira intaban horta fursada een lama arrimood yaa iyo waan shal qaadan ta waliba qof baniaadamka een waliba horta madinka horeyd si lagu fada inuusan nolola jitiiso kalsoon waxa uu kiikis araga nolola kiikis danna ma ahaan shaksiyadiitis inuus horta inuu isku dhiirigeli inuu shaqaysado ko soo qof banka tirsanaan shaksigiis ah een inuu shaqaysado ko haddii qofka taas u goonto wali gudabaana inuu shaqo helo qof fursado shaqo meeloolinka biyaw iyana isku banaan waan ka hoobol habaradi daban waliba waa een, xafisyada dawladda oo kale malaylin qaada walwaad ee dhaha dhejiya haddana qaadadaas dhalinyarada reer deegaanka Een, walay samafalka oo kale laha ku dheji waa la arago Een, laakiin wali kala jira fursado iyo kuwiin waana ku muhiimsan dadka inta badan hanuun aan taarget garaysada waliba ku muhiimsan waliyeyna fursadooyinka ee, saaxiibaday horeen ku dhawaajeen waxay tii inaan xirfad barad kadib xirfadaas ka shaqaysa Een, magaaladan ee, hataa haddii geeka la er beegelina magaaladan laga soo beeleer walo ku yaabay in dad bool ku yar geeka fursadaas ama tuulooyinka ama degmooyinka ee leer ani dad yar meel la raashin la ku haa ee fursadaha aan ka mid jaan ku dirta wali kala jira dhismaha guryaalka oo kale wali argaasi ee dhismahaas oo kale in dad yar ka shaqaysa oo dad badan dhalinyaro ninka leeyin ee wal shaqo la rabo magaalada malkaale inta gabdho meel la raashin qaar kuma leh wali argaas in halin halinta ka shaqaysadaas inta kale ee, fursadooyinkaas nin argaan fursad shaqo dunyada wala la ka shaqeeya waliba ee loo shaqeeya gurahay waa dank muhiimsan noocyadaas wali kale jira ee, ee, furs- ee, farsamo magaalada hadis juulaay toja dad badan marka aalahaya ani eebeta ani emayl fumaamata lanke tuuri magaalada yaa lacag soo biyaa oo kale for example barola ka tumo magaalada magaalada dhalinyarada soo biyaas wali argaas lanke geekaad erta ee afar bilood sid bilood oo bisato mad wala inta lam dollar ribar for example ana qaad waliba dhaqaale ka falan qabo dhuuskasi laakiin walaayo wali iina laazima ma daruuri ma ah qofku inuusan keliya hela meelo dawladda dhaqaalaha badan ee, meelaha intaas billaha ku dhiyaas iyo meelo hay-adda intaasa ku dhiyaas keliya daruuri ma ah. Ee, sababtoo ah iyo wadanta madista linferi hay-adaha oo kale madista linferi mahajaraja laakiin wal muddo dhow bilowday wal dadka qaadayaan bs u eedan ku yim laakiin ganacsiga iyo murugmaalka waliba waa shaqooyinka adaleykii hiranto sani guraag oo kale nia lankama door usaas dhiirigeli inusa leen qaada langundiya lingirgaari lange guraaya door inusa ingunto laakiin wali kale hata fursado shaqo oo kale luqeelaha si saaxiibada horeen ku dhawaajeen shirkado ama kambaniyaal oo luqanaha jira oo biyaha heysiyaha oo kale jira iska dhaaf war kale waligeedka ee la isticmaalaha haalada internetka oo wali jira lanka isu walban qabn caruur lanku lii inki dharshaha sawira geedkaas ka ganacsada jeeyitaankaas i gaditaankaas i walaa ilaa ku dalbada isu toosaan ka dhehaya dankan kale walala iyona isu anas deeraan dhatugu ganacsada marka fursado badan iyawa iyawa iyawa islaha aniyo banaawin meelo badan oo linku danada koron shaqadana niyada dharaar marka waayahay ee dhegay isla su-aalan waa shaata isla su-aalan layo ee maadaama aad guddoomiye dhalinyarada gobolka baay eta ee jarana fursado shaqa haddii jarangna fursadogaas ay biyeen
subliya saxaabtayba iyadan ku hadalay nina fikirkayga darsadee Eh, fursado shaqo jaraan laakiin meel raif inaha indareertona maushiisu aalo hooskooya soo jarta barnaamijyadan shaqooyinka maylan waaysini maylan helo waayo maysan ay tanaftarshe wali oo yacni eh, sababto koowaad oo cilada daad haysata iyo wali kumid ahaa saameynta amniga iyo kumid ah ee kule ini su-aalihi wadini kalen araga doogna fursado shaqo jaran goobo laku helow oona way waahan haddii ana koob lama saddex afar amal eroan saasin sheega dawladda qaybaja shal duuna iyo fursadaha shaqo iyo dawladda qaybaja shal duuna biyaasa weli biyaase hay-ado oo caalamiga biyaayan weli kala biyaayana ganacsatada biyaayan oo ganacsatada waaweyn iyo ganacsatada yaryar inji-owyada biyaayan shirkadaha waaweyna biyaayaan shirkadaha yaryara biyaayaan isxilqaan fursadaha yani shaqa jarow isxilqaan oo ad iska walan qobso ee oo ad is abaabulaaso iyo fursadaha shaqo ee saaxiibo iyo jaran oo fursadaha shaqo yoona laku helow marka fursadaha shaqo i saaxiibo ma isku gali hob leeroona weli nagada korte ini oo yani geeka ana hata adi haddii ana suqaada shaqi fade wali laha in sheegay ama naha ogaaday magaaladan lan ana saaxiib ana iska faylana ini maylarahaso barnaamij shaqo wed rid lan kala mambahni awkayni an ambahda ini ana inaada ambahda ini ana qofku kala ambahda mambahni gaiki hay lanka usi shaqo wede lari usile toosan telefoon dire daa ni barnaamij ka soo wede laka eraysa walan jara marka wax ni waab kelma ma fadayha hulunga jarta ha diniga dal marka fursadi shaqo kumid ati laakiin wala imbahantaa ini oo aad kulli ogaata handhan ini aad dareensanto iyo lan baahni tan kala fursadaha shaqa naftasho tan aan hati sheegay oo ila ee laku helow keliya weli ogaado kore qofka hanjeed keliya weli ogaado kore qofka hanjeed laakiin haddii naninjeedna ma ogaado qofkan ilahan oo aad una sheegnay ma dareemo koro wali oo yacni aragnay magaaladan caqabado badana noo horkoyti walbadana kulukulugni waxyaabaha oo una aragnay layaab kale weli waaha qof dhalin yar ee oo shaqo fadow inuusa hela fursadii shaqana aan dareensanayna yakinkooya walika ereeya niyow shaqo ijey shaqo ijeey marka dee shaqo ijeey hoblakera su-aal adagu ma ka jeeyowna ma ero korta ka jeeyana ma ero korta madan reedhe wali weelaas adinka jartu dhakulungni waxyaabahaas aragnay markaas kadib aa wali suubiyenay ini un awareness annagan un wacyigelin annagan un erna niyow maylarahay shaqadii anama bii koro ana tabartay inta ka egda hoob an haan weela haan weela haan weela ana meyla ka eka jidka kana maraasa inta maraasa inta maraasa afardoodka indeertoo jiiryarisa samaraasa laabka sagaadasa lan hebel leerow ilbaabshiga ka horba usiga kow dhawaasa hoob ada ku noogda aniha in sheegaas hoob an wal ku qabad waayona ko aaw ka eeg weeraan qaab noocaas seed may leerahay usi shaqadii ini markaasaas la keela jama howlgale marka wali oo yani eed muhiima aha ini fahmaan dhalinyaradeen koonfur galbeed un hata dawladooda ninjarta dawladeen curdun waaye yacni dadka wali isku jirjaray hadallo oo yani munaasab an hahayna dawladdaana curdun wali anaan lawada shan sana liisana meelahaasa jarta una dawladdaana shan sana liisanana sida una fadaana maka helo korna dhaliilo la jaraayaan marka saas dartiya wali lahaa dhalinyarada walahabaratiyo walaalagaana ee horta ini marka hore meelaha wiinle ayla ku bilaabnee fursadaha meelo hoose ku bilaawa an hataa madubulsho an oo kaftama wali arey dhalinyara korla ila fiirine hataa dhalinyaro maqaayishadaas maqaayishaha gadaas ani ko macmiil an suubiyay ani kooyay ana hooba kooyan dhalinyari kooyase lan yo furdo hataa ha helo kidhiiridow marka reed way ahaa ini maqaayad shaha furta anata gobolo badan oo yani dalka kumid ah aman hayna dalka ban hayn an hawligiya jaraan lan dhalinyar ee oo suuq inka jara shaha gadoo jara maqaayadan furo reed waladad ee usuley oo macmiilley sida gabrolan seedo malan seedo may gabritaba maqaayada furti weli le ana bilaanga ahaa amdi maqaayad furdo waay aritan yaan wala kori waxa dhaliley sagaal bilood ilaa wadi sagaal bilood ilaa wadi yaan inka dhiirid inaan shaa ya shaa gadda reed alaatan ku dhan ma is dhan dambaal fadheeti ku dhamayd ya kariidi ku dhamayd haddii aad kariida iyo koo dhantoon may probleme marka shaqooyinka ini hoos lagu bilaabo dhalinyarada ka dhiirigeliyaana soo reed meeluu sufado qofka indeer qof walbana wala usahamiyow oo ku gohonto wala in sheegane ilaahay hooba era oo ilaahay garabshay gala usuun kalsooni dhab ee dhaba iska kalsooni nafsadiis ka dheeratoy ka gaabatoy maalinga walaya ay hela doonto walba maylaraaj murukal ay ka galnay iyadana in sheegana iyadan maasintiin waan waayahay dhagoonsadayaal weli barnaamijkii ee gaarka haayay oo ku saabsanayd shaqlaanta dhallinyaradii dhibaatada ka haysad iyo dhagoonsadayaalka guda jarna haddii sanghasuusidii waa sanghasuusii martada barnaamijka oo oo kala qayb galahayaan doodiya weybayo iyana aadan macalin cabdiraxmaan guddoomiyaga dhallinyarada gobolka baayo weyba lankaaseeya ee shaati maxamed aadan maxamed guddoomiyaga dhallinyarada degmada baydhabo waana lankasaw ee dhegay isaasoo kale hanad ugaas maxamed oo ee guddoomiyaga ururka horumarinta dhallinyarada ee samakaaba doodiyo weli ka guda jarna dhugunsidayaal warsanya waana ku dhugunsida aytaan ee hanad ugaas iyo su-aalo ee weydiye ee hanad jaraana ee dadla ka qaadaw xirfadoosha iyo onan inferiana ee qof jeclaysi
بسم الله إذا ما أحسن شكري شو الأسماء القرآن ها سبطوا إيه هدي به رفض جرن ولا لقوضوا مدرع لها dadku ma shalqa adeena shaqaalaha madii la qaado lamana waa la shalqaada meelana hana ogoon le iyo hana ogoon lahayn han ogoonti le may kaawayana han ogoon lahante waa iska dhadareema laazima mushal maalma iyada geelada meelaas professional meel professional meelaas meelaha dadka ogoonti le way la qadarey han ogoontan lahayn sababtee wal oo oo nin baahan ay na jiro oo baahan kalata in ilan qobol fadaya
technicality in ilan qobol fadaya sababto eh waa iska dhadare oo ngobna erdan lankaasa gobde technicality oo lan kuma gobde markuu hadii aan jarna meelo wal technicality ba aan jarna wal ma dareeraan sababto lan kun ogoontiya kase walaalkeen gobol fadaas nal kuma ku qaadna nimankan oo la baray in sheegada korontada nalkumalkin subi fasko halawsiin basic haysad inaada lan jeclaasi weydiida mee qobday haa in qobray walaaga qobay walaad iyo dhasiye hadiis walahan baradana ma qobda lahay walan baahan iyadu ma dishakeeyaan bo geedu walkas shakas nagad inayska jaraan lan oo walkasao ilan walankasaana inayska jaraan walqaado ihaanasay dadka olan kasaana ladaakum ogon hoob koosan dadka wala kasaa leeyin lamadu wala iska daray mama shalira mama shalira wala la shalaba koran me markuu lan kaston may waa kan wala barad i kan wala barad nis baahanyiin le mishal maarmaanyo markuu jaran wal oo technicality la qaado hada gobolka ogonka dhahanta hoobada ogonna inshaagna ma dareero barnaamijka laakiin hooba dad oo meeshaan indinka dartu tan online ah saasa ka dareeray barnaamijka markuu lamadana iskula faa'iideysadaan ma iskula faa'iideysana ogoonti lan ka lahay qobade kanna wala lan kuma caawiye wala is gobol fadiya qobade saasa ka shaqeysadaan mana hoolu ma shal maaran tob no kasta haato garas haato hiyad haato meel kasta haato wal kasta la suubiyo alwaahado leh dadka oo farsaamo suubiyo meelun wareegadi wala suubiyayaan lanko shiliis lama qobdo wala may qobday dhowr qof qobdaas waana lanko engineer kuwe intaas iyaala miilisu wiilya suwar suwar suwar suwar suwar uswalmam oo in afka level ku sheego lagu iyaalkaas qobda haddii iyaalkaas hayn af wala kusubsube masubsumo iyaalkaas markuu technicality way walaa saas uu biyaa noogaas soo bijar mabashan maarman technicality nan technicality shaqo kasta oo koyta ma noo kasta hata waa isla qobday
waayahay guddoomiyaha dhalinyarada gobolka baay ee shaati shaati isna su-aalan layu ee jarana ee dadla ka qaadaw xirfadoosha marki shaqo la siiyaw ee iyo onan inferiana qof jeclaysi
haa markian haa lahaa anibaa practical lahaan ahaay way practical lahaan walinkaaye aan hari hadda wali madax ku ahaa xarun oo shaqeeya soo dhalinyarada laka train gareeyow oo laka barow xirfadahan oo shal duwan sida sharqaanka iclaanka combyuterka mobil sameynta korontada waxyaabahaas adag fuundinimada waxyaabahaas laka barow xataa tumaalnimidad han saarnay inuuna barna dhalinyaro han saarnay marka dadkaas macalimiinta aan hagaadaay dadana qabiilka biime macalimiin dadka oo wal dad baraayan geeka haddaad inta ka jarna ada su-aal oo weydiida macalin hebel macalinkaas hebel dheer oo qabiilshay sheeg waana ka dileedi ert wayin dili korle dad amasaasaayin ka jaran marka meel weli kinka idaa ini technicalityga ama qofka aqoontiis ama xirfadiis ana haka qiimaya saas kashani qofka ana saas ku aha geeka waylu ku yaabe ini ana ed qiiminka ley baalay qiiminka ley of ed inka wingay hataa haddii usa haruntaasum roogna ama iyo on roogna ana dareemo ini harunta lakuma moqinyo meeli lamri roogna ana dareemo maanama kasow meeluusaa ku jeeda usiima hataa laku yaaba inusiin kasna marka wali taasaan la jeedne meetayle maama dag meeli badan kalena jaran oo noocaas eh saasoo kale practical inkahaaye hadda ka hora barnaamijkoo la gobada la fadaay aan marka wala azumi wala in weeri shaqo oo saddex bilood dareera soo hayti wala in weeri meeliya galay lanka hana qoraay mana kasaw yani wali unaana mana kasaw anamii kasaan horta shaksiyan mudaan isku hadala maalmo kadib ama marka bilci wal dhammaatiyaa lanki meelfa fadheena isku sheekaysanay marka adin ogda baniaadamka haddii meel la fadhado la sheekaysada hoosana nasgalaa usa shukri ayu leylkeera hol fado wali ku galeed leesha ku helaw qofka wali su ku helawna malle waana mis ogaadan isku fade reeb laga la sheegi ay heblaw la eriyo shaqaaladii kumid eh qofkii la sheegi wax kaas soo ahaa gabayl hebel wali anki bohol la sheegi markan een anin hay galay lan kawali yarayhan yow adhata meel raas makafa makafahmo een ee shaak lan meel ata marka qabaylka ama qabaa'ilka markoona faa'iido markoona hunyi laakiin una tuwal ilahu qaadana markuu sati idaacad sanka sheegahayna anki faa'iido ilahu qaadana dad eedan fara badan oo xirfad yoo leelka qiimeeyo la qaadaw qabiil wala nin fiiraan inay jaran ikin haqiijan wana practical haana aragni eedan ma santa Eh, sha- eh, dhegaysta su-aalan
idaa mahadsanta dabcan su-aala wadadana saaxiibada aho oo kadii toosanaa iyaa ka mariyeen
mayka daraaseen meela walilay buu ahaa dabcan lanka haddii marba xirfad bahalaha naga Mhm.
walinaqdaas hal arin yaba ku ban xirfadaas lankay ka firfircoon dabcan yawa codsi iyo jiisida ushiilaka qaabay laakiin meelo kale leer eloo qaarsadaa dabcan intii un hata arane oo rumadgoonaa dadla saaro maara meel qabeel hebelaa shilays walaanka dhaligrow maha arani nooc kasta shaqada haato bani aadankana olibaa haddii aad aan walweydiya usii qof hataena hal qof waa la sii leer يعني هديان ولا سلا نفتي تي ولا يعني هداي مهرم دوا جا انا نفتي تا كان سنه تلي بان ولا غسي إلهي ما كان قر ولو كاب ان لانكاسي هدي فلو لانك انت دلده شغله مداسي كو كوريو لانك شغله بندك لكن هو بود لانك ان قرنا نرت دنا دينيا قلب واه ما هلو فوقنا ما كهلو حالنا ما كهلو خلي جرى هل فلو ما هلو Ee, marka aniguna nisqalan mana lanka hirfadiis iyo aqoontiis eh, horta dhammaan dadka yoran ogon dhig lam hirfad shal duwan lay ee ka shal saray maayna aan ogon lahayn sida banaadinka laan wala soo biyay jeeke baadida roog weelka wala la kaamo weelka caanada la kasha wadaw adeeb is- adeeb aragti laha saaraha hirfadaas wala ku in magaalada ee, meel la raashin aan leen kasaan iyo weelka laga fadheedo kanada ee, marka waxyaaba noocyo badan eh oo shal duwo oo xirfadaha iyo dadka shaliyey marka lama xirfadiis waqtiga saacadee ku hela anka walaayar hata gaabku ku jirtoon waqtiga ku hela laakiin hataba hata ka haysadoon ishuun anoo faa'iidaysa ilaahay horan sii haya laha laakiin marka saliin fiiri deegaanku una tarood priorities dhalinyarada iyo na misla deegaanada kale walo ku yaaba inay ku dhalinyaro badan oo dad badan marka deegaanada kale laakiin walaay alid farsamo noocyadaas oo kale wala gabaanane director eling abar goona midabta qor ee goona qofla kaagan injar jonathan row ninka mas-uuliyidaamo maa arag ti dhalinyaro ahaan dhalinyaro leha ka dhajarnayoon aan arag marka aan wali ka jaray naftay ee, dadka xirfadaha barada xirfado shalduun ha barada ee, xirfadaan inta loo qaaday wali jirta ee, ethiopia ilaa iyo ana ethiopia aan kaseen sababto ethiopia malku waay qiimaha aan xirfada aan kasoo biyaan eri contract behayd ya yaraay qiimaha ethiopia la fiiriya qiimaha kika kika marka la yimhala geek wala lu kaaba inaan lama xirfadood oo kale aan labaan dhigay hantayda oo dhab magaalada dhabta aan araga mid geeka dhaqaalana kale u aaminsan marka marka meel aday lagu guraa in xirfad goona khaas miyuusan la haabo oo wala lagu guraa marka dadka i baran i dadka shaqadaas isay isku qabeel mahan miskasaan laakiin wala in iska qoyna xirfad aan ahay marka magaaladana saadlay niyada ma santa marka Eh, waa yahay dhinaga bilaanta hadduuna fiirinaa waybuaha ee haano ka yar ee bilaanta goobo shaqada ee may sabab an ka dhigi korna ama may sabab an ee guddoomiye dhegay ee shaati
ani ay galay gibro yani goobo shaqada ku yar Mhm, eedaan ka yarin may sababi maha Mhm,
horta unu biniaadamkeena waa lay qiyaasan waa lay sheegan laakiin ilaahay sababi waa yahay sababta oo muhiimka eh oo un hata noo qarsoon ilaahay ahaay Mhm, laakiin wali eraan gibro i kuriita markii shaqo weydiis la eraa ama diyaargarow la eraa ama nooc walba la eraa isku mid man ka nagadaayan mhm,
hata idaacadan oo kaleeto un rogna ku hadalahayna gabir ada ii too ii lamid elay roogdan al ku yaab ini kuyirtin al ku yaab mhm, meelo kalean ini saasad aad sheegda oo kale lay kiirin al ku yaab mhm.
aan wali gabe marka lan yo reebay shaqadan aha galnay ee rimajaro laakiin waxyaaba iyo ongaar ee oo aqabada ee haysada waayahay iniyo reeban a aaminsanaan yani yo saas reebti dhini walba sidii fadaas haatoy yani weli la reeyaa qofka bani aadamka ee waxyaabaha oo usi reebow war una lay sheegi korna mee nkaas ee jaro koro wali jaro korte ini qofkan mayleraha isa walaaga mahami iyay banghayna ini usa hagala laakin gabro sac badan yin hata sanadkan lamada kuntum iyo siyeedka lamada kuntum iyo sagaalka dardarsho hadda badan yi gabro su-aalana hatada geeki warsati hadii noolna nafta qabna lamada kun iyo labaatan ka dhamaadsiisay oo kale hoob un nafta deerna inaad i warsadaas mataawayo saana kaalo Waayo.
yani dardarka hata gabro wadaanana aragay shirar badan ninkweri oo mayleraayso gabro lagu ka hadalo oona leyin xaquuqdaano mogon walaagaana waana yaabni hataa waybwaa walin erehen dawladii naftashe federaalki koonfur galbeed waa dhan way haleere hataa soddon keelin boqolkiiba soddon aleyin wala miilinka sheegi marka gabro markii la eraa iyo soddonkaasna ka jaraan qaybtii dhalinyaradana ka jaraan dhambilkooda wadanuqdad gabro yar yar muddo way rahaayana qaybtaas oo haweenka weyn ee raheen shareer badan oona sokoyni oo aan eraaya jarta xaquuqdin ilaahay meel ka sheegay horay balan sheegay ilaahay baa aayadii ka sheegay waa edaayay ma farama noo gaadhana walaalayaal idoole misku roogdana ma in niisi daytan hataa eryan iyo oo kaftanka jara ma in laha saas walil eraya gabarta een ama maamada ama hooyada walil erayha sadde marxaladood leyba maraas bagelka laakiin sideedaas marxaladood meebus iyo sadde marxaladood ley maraasay lere kow ariita markii dhalata ilaa labaatan sana ku deerasa way la erey awshee saaranta Mhm.
biilka tasiilaadka daawada waxyaabahaas dhargadka iskoolka dugsiga awshee kaleta dhulba ma saaranba erida fuul dhulba ma roogdo biyo baabadareerahayd erid erid lankoo saaranta haddana markii iyo labaatan deerta ilaahay hoob ansakhir wadaadiyay saaranta la erey haddana wadaadiyay korti oo labaatan deerta haddana wadaadkiisi in saaranta labaatan sana kalatana wadaadkaasaa saaranta weylkiliya markii afartan deerta hatana wali saaranta ariisha curudka ee saaranta dan ilaahay hobanka dhig haddana ariisha curudka ee saaranta markan lixdan sana hoob deerti meesadaas lixdan sana dhatan luwaajab dhulma daarnabiya waayahay markan meyle ooye xaquuqkaydiaso ama horta gabro shaqada walaa ansheena tan hataa ana shukri meelo galay kabada dalam loo qeyn waayahay hanad isla su-aalan ee may ku qabta
bismillaah horta iyadaa mahadsan shukri waagii hore haytay macnaha bilaandama in yarta maaha hadda Mhm.
bilaan ma yar sida mida keysi hadda sheegay hadda meelo la kasheg ee uma dila seega meelo bulsho hadii la bareer meelo onka badan bilaan darowd bilaanta hilligii hore ma in yarta ma il eraayo ma hadda ma in badanta in il ero la- fa- yaba fadaa eraata sababtee waa isku lugudubi ma in yarta waayahay hadda la kuyaaba ma il eraay ini ana lamada kun iyo tumikoodii hal gabar ay la sheegaya hada ana sheegayay hadda dadka aan la sheegayo male intaa ku haay lama ku tuusaa lama ku tuusaa meel sid qof migel hoob kood lix qof bilaabay ku waas iska la marab ma sababtoo haddana ma jirta meel iyo in iska dhaydaayno oo in is sheegaan jirta sababtoo hadda anad meel ka sheegaya wasaaradda caafimaad wasaaradda caafimaad boqolka sideed iyo shan bilaan boqolka sideed iyo shan madiyo meelaha surman maayo inta wasaaradda haweenku waa leedahay ta un gooni ay jirta ta haweenka leedahay markii isdabdudaada aragda yaabaas meelo kale hafisaka jirano buuha inta bilaan ka yarta mado maabiyarba bilaan may ku yartaa dhinaga shirkado sacadun hoo bileera inta ku yarta bilaan hoo leera ganacsigaa taa yadad ku badayda yadad yadad hor dareeraay meelkaas yee surun laakiin may hata bilaanta inta ku yarta hoo leera dhinaga shirkadoo ku yarta shirkadahaana nijada shirkado ma ina jeedaye sida barakaad iyo dahabshiil iyo salaama iyo noocaasaan jeed meela ku yarta bilaanta laakiin inta kale maaha meelin ku tirgale ka jarta hoba hata kubaada leerona saata jaat jaagay hadareerana haan idoka jariba laakaajahay wal meel riidan lagadahay male wal labaatankii la sheego baan bilaanta gobsadaas ba laha waayahay may ka daraasa ee shaati
dhageyda Mhm.
eh, horta asaabtay iidaan asiida laakiin eh, kelmaday kaftanaan badanta en gibro ana olig alay en shagad ongo gaabe madileer hal shag hal shag yaan aragnay gabar injineer luguraw gurin dabag aye injineer kuwaati luguraw ma integal argaya wala laakiin isweydiyaay kaftan oo haato wala isweydiyaay migil sakasta us inroor walibwaa wala walan dhiibow walibwaa bilaabo marka haddii migil roor kasta roori walaadiha koorsadaa bilaanta wala kala jara
boqolkiiba sagaalan qof bini aadamkeen dhooli nolol us ka nooliyaan walla ku yaabe ani guri ad gurigaasi maylinki muhiimsanahay bilaama madaha ku eh obe dengieka banduufule ilbaabsi bii malkuraa walbiyada er waliba gurigaas yiriy banka migilka iyoona iyaalshiiba tatuugnimaan lay galaa maayn doo kala mid marka dheefta waliba ah aliyow iida korkaaga jarta kudeaha an wali kaalay dheeftani balaanta balanta laakin leen arag ahayne walaayo deeda feeridi dabanku dabakoay deeda dadleta aan walmahaay deeda gurahayd wali kaalayni hor dadanku fiijahayd walaan aydakii la aragnay lamaada qof oo for example oo kale muqaaya dhalinyaradoo yar oo kabriyeeri kashaga oo kale madilain fiiri horta edeega oo dhinaca cuntooyinka yeerlay bahaysa edeegadan kale oo migil nooc kasta haado shaqeeyawn qofku number kow leeraw bani aadam in shaqay hoob leerona noocaaso marka saaxiibaday bahoran asiibi si guddoomiyaha gobolkan ka darnaadob maqabaan dadka kambani aan shaqeeyo hata melio waliba aha anqe meelanka damboyto iyo isticmaaleen tuulkiyo isticmaaleen waliba dhaqaalajo iyo dhiibaan waliba gabartii darogdo marka لأن شقيها مركا اسكول دقمو كمبني لا كمبنيها مركا ولاج يشوغايو لان شركة والك درس ديان إيه ولبوا شهر قوسكس كيو مركا والبا مكو مقنا نسانا أرغاي لكن ولي كعالي إنها نيك الدنبوي فرمروجيها يون هال أرن لكن إن أمبلن كان إيه أنا ميني دوي هربان إن شاقي كفتن وان أري يدون ميقل والملسي فضايو إن شاقيتن يون أرن وهي كلا شاقي بيون لوريقا
waayahay qeybogii dambe iyo dhugoonsidayaal hasanteerni ee barnaamijka gaarka hay doodonunku ka hadalaani shaqalaantii dhalinyarada iyo dhibaatada ka haysata hanad ugaas maxamed iyo siye ee hanad may eta xiriirka ku dhexeeya eexda iyo shaqalaanta dhalinyarada deegaanka
bismillah shukriyadan ma haysata aahda isha galaanta deegaanka wala ku dhahay may waha wadciga wala sababo wadciga sababe waktiga sababe mayka sababay dadka may la geliyayihiin waa la leeyay four point five anaa haddii laila raday ay walaa barada walaa yarkoo aahda ini walaa riidan dhiifaa diyaar ku yaabo laakiin ay qaraabaday ay hooba nagad eeh badana kawayaas aahdan mayka kawayaasaya waktiga ka kawayaas iyo wadciga hadda walaalka iibsadaayo haku bilaaw may leelahay federaalka ilaahoo sobalahna sideega way waa luglugleyn nis siibay kalaamankida kubaya goosgoosna nis akrihay marka may sheenay noogaasa sheenas aadan ilanki suubi ilanki lan suubi dhatiyoona yaana horalan sheegay mayka faa'iidaa may la jiiriya in laisku dhaafo horta saas yaanka baaqay dadka tan kale way waa shaqalaanta may sababay shaqalaanta may sababay dagaalada amnihumada dawlad la-aanta walaasa sababe haddii wadantana dawlad jaro faday sidii dawladda kasay haada faday lan kasta oo dareero lanka hore daajaw hataa hiladaas anshuuransijii dawladda saarnaayo daawadiis i walaajiyay lan dood gaba fadi malaayin isbitaala beeslaama hada fadan amsiyada beeslaama hada fadan daawada beeslaama hada faday lan kasta kaalkool roor faday hoob jirida isbitaalka daajeeda faday wal oo toyaba ma hada fadan saas dartee may dhibkan may sheen dhibka may sheenay dadaalada sokeeya oo wadanka burbur yeesheen ka horta tan labaad may sheentay qabiilaysiga linisgal yeesheen tan saddexaadna may sheentay four point five kan haddii walaalka iibsadaya leeleesheen sababtoo lanka hoob walnagada federaalka roowi mayl roowi dowlad goboleedyada mayska tarengarey lanka hooba meeliseed bariyada warshamaha galaaso sadadkun walanka wadaas hadhow inkastoo xildhibaan iyo ama wasiir iyo public kan ay hadhow meen dhaga may dhiib goosaanaan dhagama u galay sababto may waa lama hukum intaas ah kana weeliyay marka taasa sheenaas in lanka ah suubi qof wadanka dhisaamino faday walaalnimada faday dowladada fadilanta dowlada faday male malku dhibka may sheenay dowladda burburtay dhagaalaantay qabiilaska la sheenay
waayahay ee, gudoomiyaha dhalinyarada ee gobolka baay ee shaate ma ay xiriirka ku dhexeeya exdii shaqlaanta dhalinyarada deegaanka galool
horta shukri su-aalahan ka darneeba faylayti Mhm, midane warsat maameha ka darafakatan sababtan eron way waa su-aal adagu mhm.
su-aal adag oo ata madi una ku jawaabnona adina maku jawaabna leyna eraas hata un wal erna maku jawaabna leyna eraas unooba bana ooba maku jawaabnayna maku jawaabna leyna eraas Mhm, yani saasaan sidaan la jeeda adiba isku fahmi doonta een eexda iyo shaqalaanta xiriir aad u weyn oo ku dhexeeya walaa inka weyn oo hata jaro ku mid ata mhm.
een anoo hanad ka rahow qodobo usii sheegi birsho way waa ahaa burburka an sabab e lanka kambeenka an sabab e een ini qabiil wala ka qaybsado an sabab e waxyaaba badan oo isku jaraan weli kala jartee haddii oo y oo eexna la wada iyo hataa ana sidaan hatan aragahayo oo eexna dareerta iyo dad badan oo sida unaad sheegnay hataa shaqadiis laga qiimaya laga adoona jara lanka haddii meel fooga reed way waahaa shan qof la fadow haddii afar ku sheena meelo kala lamana qabiil sheekaweel hataa dhima leh Mhm, haddii sidi la fadow lama qabiil sheekaweel ko meel kala ku sheena hataa dhima leh sababto way waahaa way lanfiiriyay lankan dada ka dhegan usan hosheeli ka dheganyin aqabadtan una hata in sheego korna oona hatan ogayn usi ilaahay le islooginga ka dhegan qofka oo markaasi barnaamijka haaya hataa aneebahay oo qaadoy hanad oo wal galanti lingilihay ku qaadoy adoo galanti wal kingilihay ku qaadoy wal aqabad ee oo meel dhanyin adyaabasa horta dhig maayan hooba oo aad erta tan dhigba jalaqmanse walaayfadoo suubiyeed ertoon meelo baatan adkaadaas roogowka meelo baa inaad roogd ya adkaadaas sababaas darti oo wali nagadaase ini eexda jarta laakiin mayle raayus yeedaan hata wali la erfaday ini una eexda iyo xiriirka may ku dhehayle unan erne way codsadaana ini eex lasku dhaaf dadka walaale isdhaladiyo eniin haddii reegan leer hata dadku aadi aawka isl isla e oo kalow hata wadamada kaleeti dadka washal shakiye lamanan israhaasma le laakiin reegan ways dhexboodilay sababtoo eh kii anigu magaajiin gordaana wejijayba kase dad ay aadi aawka isla isku e oo kale lew qabiilka reegan leerow marka saasa eniinna isku dhaafnan eexi walaagan hani intii burburka jaray iyo yani dadkan una tuwala kasoo intii burbur ha barati lew ku hor walba ma baradaana una dhuunkana nahay maha hata leeb wal ha baranayna ha een kii kan wal kasoo shaqo jeyneen kii shaqo wal inkasaan meelu kala jeyneen kii sanagadoo haan kasoo jeyneen warnamayow ee isku dhaafnan ilaahay ku obsinan saase isa ernan ma hariisa ku dhexeeya hataa un hanuun doogan ay badan inii ka kadaase gabe iyadan masin mhm, haya idan maasanta waa daban lan abtaan ah ooba kii maray besha hogda Mhm,
waa horta duruufo badan isku teegayin dhibaato kastoon so saabtaya iyago hor mayla rais horan galeen waliba waa burburkii iyo dawladdii oo nunkasaan adduunyada wala wala layska qiima waliba waa sistamka dawladda haddii qofka nagala faday heerarkiisu waxbarashadiisa roog wala lama isku sheegada un hayne geemihiis dawladda ha soo bida wala naqday qofka shalay booskas heli walan kaalinti sanad tiblowka midis ku bahay ama jaamacad ama dugsi is dhammaystiray kaalintana ogaas galaya ogaa xirfad meelo la qiimayfa haddii aad fad xirfadyahan ee, dugsiga een, xirfadda lagna ogaas ku jiro hada fadhiya la xirfad marka geedka ee, saaxiibkay ee, hanad oo, bah horan ka dhawaa jr meelin geeg wala lishanere four point five markii een, markii la qaada dhinac een, saamiga dawladda ee, shaqaaladii oo kale la qaada een, haddii aad leera toman hildhibaan hildhibaankii waliba shan qofkii qof meel waljey iyo hildhibaanka ee lidi marka haddii dadkaba marka waad aga jara iyo walana sababsada iyo waana hatana wali lahaa caqabadan la jirta haddii aad wala adiba gacantaada ka wadid wala aad gacantaada ka wadid ogaashiin baahan marka haddii una ogaana ogaashihikeen una dhan wada gala ani meelo dhibaatada noo haysata una ogaana wali kacale ini laku baho walaay madmadow ah Ee, si saaxiibkay sheegayaa hoob toosaana aan bar tilmaamaysadoon mene maku jawaab laydiyaro oo kale marka kaas walin baahanyaa hadaf guud oo eh, dadka dhan eh, mane dadka deegaanka هذا جود تكدي يعني نقني إمبان اللي إمبان إلا ويل بنا ما إلا رأيش إن ما إلا كان نعقص عندي شغل بشغل اللي عندي بالنقص يا رجاوس مركز كده ولي توصي مركز أنا إلا ملا عندي إيه لو ويل بنا ولا لي بوزيشن كوسة فرق sababtay hawda tidlid ogaada walaa wali naqdaana niliyan ololay ee markaana antaasa ka sii reebdada maka dheeraysno laakiin saaxiibkeena tegaaya bismillah anaka naqsiday horta jiraan walaa asxaabadada sheegay lanka aada may ka qasabay isnafsis may ka qasabay tan ka qasabas lan hata oo ah ambarara oo langwingi aglabi majara laakiin may ka qasabay dadka is- meelishan dhadaan ka qasabaya sababan qasabayaan sheegay lankun way madi horoba tolkaha ku dhabahay malaaga ha maray malaaga miiliji hiraabtoobus walla kaweela walan hisaabay maalintii miiliseedoo lan hisaabay hoob walaa yarko walaa iswalku hayo walaa ku bahan qabiilkii dhow maraaji horfi kowaruugo horfidhii lanki unanta maykin shensine maykin shen helli inta maykin shenni may un mingmetilay hooda siwal weelo ayt isuwa meelilaa quryahay dhanka anta malaa gaafidhi inta tol kaafidhi walaay waano umata dhoon ku dhahayaan maysuu biifadee inadan intaa fiirsato walan aylakooduganaad erto haye sheenahaan erto walaay sidi aha kasuubi horta dantaasaa kasabaasna sababte lankalila hisaabtame lambilo hodig meega hebel u miljeytiyalli ilaahay afartan sano laynin dhamayli walba waan goodiya haba walan jeyn lanki isuu balan goodiyeb marka lanka may kasawanyasi isuun afarti sin shanti sin hadala lasan kana dhagsad ini eh lay suubiyo lanki madaas isu walan raade wal an suubiyo ya kasbini eh horta noogaas asheenas laakiin haddii markii hore lanka laha ka doorada faday santuuq binaankaas lanka ka faday musharayn tilka dhajii faday shacabka lanka fadaasaan doorada laala faday iyo gacantiyo ka doorada fadeeno manaa wale hata haafad kasta sanduuqa la ka faday haafada qabiilkuma degan lanka laha ku doorada lanka dhow haafadaas haddii aan dhahay macnaha aan adaalad faday iyo aan adaalad faday isu intaal laakiin way waa shacbaa doorada dadkan oo isku midaan eyin laakiin od mare lan kaalma ogus laakiin in saas cadaalad ka suubiyo lagu yaabo laakiin lan luwedo gacanta lahaayo haani qabiilada hees weynii ba habsag la jiiyey usub hoogla inta la gashaani haana sababa laha ka dhihi wala ama ba usub hangus walaan qobdaa ilay difaaaya ama usub usub erashiila ama marka saas dartee in haan habsaga malaaku kahaayona laan ka dhihin usubna dantis meeka jarta in eeh suubi saasaa karooge waana hakanagade walaa sasabay marka أنا شكري قطب يراك درس ده أو ونطن دي مهم أه أنا وليك أب أحد هو الفايل ما أسد أو ولالكي بشيغي والدين إسلام كنا كهون أو قاب درون أو سال إراد مليو كلين ملاينو تنوين أو مبرر كورونا أدق ده وأنا ساسيتا جيك سومالي ده أمبالتي أنا ولي لها أحد markan ku horreyd isku dhaafnan ilaahay ku obsanan eex isku dhaafnan hoob isku dhaafo aynanna yaraynan ana saasay dhafadi marka eh, inteeda unkubana sida lankugudubi kora marka
weylanku gudub kore ini maila raayus la helo horta dad oo een, wacyigelin fara badan horta ini la hela wacyigelintaas oo ka eedan qof walba shaqadiis qof walba shaqadiis madii la leeyi anaad waylaku yaabe inaan meel rooga meelaan roogana qaradla oo taawiyo yalku yaab marka dad aan oo madax banaaw oo walaa aan ha i dabagalaayan ini la suubiyo dad aan oo madax banaaw oon ha i dabagalaayan ini la suubi kadib madii wala li'i araga hobo liinka aragna li'imahanaga hobo li'i aragoona li'i waani umbaahna warniyow sida ma ee walaanguna kii aragni haan ha suubidi haan ha suubidi haan dhanga kii hayna ilaahay ku obsooy mardamba ning naga tooy mudoo kala un dabagala suubini ayla kii aragnay qaab noocon ee oo guddi madax banaan ee hoob la helo karo ini noocaas lan suubi wacyigelin badan dadka lan suubi lan walba oo qusayd eexdana wal oo geekla erowma ee dad madax ee lay qusayd shiridii la erowma ee hataa eexda banaanka ku dhiyahayta dad madax ban hayna oo waliwooyin ban lahayna barnaamijkoo yar lay banaanka ka maraya hataa suubiyaan eexda ma ee dadka madaxda ee ama bahalki ee lay hata masaaro korno eexda waliba ahaa geeg weli ku yaaba shaata haddii shukriyaa weerta shaateta haa weli koo faday haa shan qof hayn darb barnaamijka oo gaaban oo ku faa'idaystaan inideed weli ku yaabay shan qof oona idaayakin dar marka eex suubi lan o saase oo madax e oo walaanha ka nago iyo interest i dankale ikweydiyaanim i sheeg madan wali ana fadaw wal oo ilaahay hejeyba dadkii dhiiji walaka abuuri haan adag alasu yacni qofku wala waaha madi banaankan koo oo ilaahay abuura walaago usa la dhalabow oo ilaahayba la dhaliisiyow i walaago banaanka ka barbow qofka lamadaas qodoba inshaal behe haan wali ka aale markan eexdan hadda haddii ad gadaan hata wal qof ka hala dhaladay hamba ka alas dadka dadwir shay qaabka lama dhagamow wal hala dhaladay qof kor shay dhiijayb ka shaqeeya sanaa ka alas rid waliya rafaday ana si walaya lankubaha ini wacyigelin fada fara badan dad badan mahog hiridaan dhalinyaro le dad walgorod le dad culamaadiin e mahodlan hirid walaan walfaylam e mayla raahis ilaahay ku obsana ku herning le sababo kuhunyin laha sharax kow lama saddex afar hana kuhunyin kow lama saddex afar shan hana kuhunyin saas le ero waqti dheer ligiliyon baant idan maasintid waayahay ee dhagay ee saalanka guduba kora ee shaqaalaysiinta ka dhisan ee qof jeclaysiga
daban meel gaar saaxiibaday ba qoray meel gaar aan ka darsadaan waliba dawladnimada haddii meel la raaysh dawlad meel la raaysh dadka dhammaantiyo kuwada dhisano kuwada taageersiinyo system istaraatiiji dawladda kaam ku baahan sababtee dawladda kaaba un baahanta dhisanta laakiin kaaba un baahanta haddii waay habaan oo dhama un dhamaastiran ka bulshaan unan dhamaastiran wali aaminaane anigun ku baaqo iidna aan fudud majara madileere shaqaalahaas oo kale nooga adag sheegtay oo kale ooba dawladdeema addudeeta waliba dhiyaasayna qof shaqi laaneed dhintara oloqyaaba ani khayraadka dalka meel la raayis hal meel meel la raayis iskulwada baha wala deegaanka qoyaan isku sidoo kanaga for example walaan saasan lahaan waliba digeeka leer baydhow intaas u falga shagaalaysiileer diko sokow xaaladda internetka oo la lahaq darawla ku reeb dadkanin kuyo wala hawda ka kuwa marka ane korle in kuyo korle in gudeeyo baawar hoos inka maraane una meel la raayso in bulshada siyo fadaayan meeliyo fadaayan oo una dhan wada fadaan uma wada deeraan iyadoo constitutionka wiino una nin dhasan dhammaanteen wada taageer dhammaanteen meel la raayso in wada shaqeyn dhammaanteen isku sido meel la raayso inaan garab jirin oo anaan dareemin anaan walaan ana laa laan walba ani walaa usan leey melkiriidiyo leey gurigiisa isu in leey meeluusa ku waraaba usu in leey meelo caafimaadkuusa toosa usu in leey ani qof walba shaksiyadaas usa angal wali ku bahaana dhibaato kasta una dareeman toosaan ku bahan walay dambehe ilaahay nasiibi aho ilaahay iyo kushaanna wala kale ku bahan wali aaminsina wadamo badan ahay oo yalahay ku bahan dhibaato sidan una kala hangmar laakiin unuuna walyara nin dhiman dawladda nin dhisanta ka bulshada wala nin ku baahan yahay anigon nac walba haatay unu ku taageer marka aan surin noogoonaansha lahaanshaha milkiid intaasu aan wala gaba marka haddii intaad la hel inta kala saabtay baa horan dhamaastirtay wali kaalay for example laa wali aragaasa geeka facebook walayfad isku qoraaya isku dhake ookan walilia langshalaysu ku dhisaa walilia shaqada usalidka kuayan dalfinya walilia shaqadan anbaa for example marka amina lanka waqti iyo dhamani in institutionka oo oo dadka dhan baahda ku biyaasa inuu is garab istaag marka saasera lahay waayahay hanad may ka daran lahayd qeybogi dambeersa deerni ee su-aalan ee sida lanka guduba kora ee shaqaalaysiinta ka dhisan ee qof jeclaysiga bismillaah shukri idaa mahadsanta horta su-aalo maylanku gudu koraya ini qof kasta oo mas-uuliyad qaaday nooc kasta haadoo taytar kasta haasoo ilaahay ku obsado qofka usu walan ii ogaada ini shacabka dhan eta ini iswalan ii ini lanku walanihay ini shacabkan hooba si isufado walanka qobada ilaahay inka naharisa hoos ee kalon ilaahay ka adaa horta lanka ini ogaada oo kumida iyo cibaadadiis kumida kan yari kan wiin hooba iyo ogaadaan lankasta weliley hag ee la siiy oo an duufina hagun lankun lanku kalansiin wadankana fay lahaada dadkana ka fay lahaada waas dhibkaas meesheen hata walaa dawladda soomaaliya inta dhikay kumid oo hata lanleey asxaabta ay hoojiyoy sida ay weelooy walaal waan ku suubiyoy warbo intifaafan ku bahoy mayba kumida taa daabka hate oo eeha shilinku baha la fadaa ini kumidata marka waal walbalaha bilaaway howlo dareerta baha sidaa ta gudumi dhigishay oo kale ini la taageero asxaab langudubo doorasho langudubo may larahay walaas madila suubi ini laku gudubowa andhowta qoblaku baha ford by intifaaf leer asxaab leer asaab meel lagu faday soomaali dhan waa lagu faday soomaali marka lankii gow asaaba kasuubsadi in inta kasuubsadoo waa lagu faday lankii gaalgaa kasuubsadi inta kasuubsadoo la faday sharwado way waa gudba doorashooyin ku suubi way waa ini tumisiyeedka gobol soomaali in roogu dad oo tiradii intaasa sheegaya hob yoo suubi anoo hata intirooga gobolada hata buntland seli sheego intaas dadana keela anma daa soomaali ah miyi lan shaksi miyi hob noogaas anaan iib gala ini lukuyaada may nagadaas ahe ini cadaalad landhoada nagadaas laakiin iniba socota four point five dowladda federaalka laha ku bilaabo ilaa meelo keliya four point five li ehdasa la indareeraas hob odilay dadwada ehdasa la indareeraas hob gabilay dadwada ehdasa la indareeraas laakiin silonku baha ay walkase ay xisaab nagada kor ay wal iska darsada kor la silinis raa kor la iska darsa madaasa dowladnimada lagtula saare laakiin iniba isi waayo ninka sio leeta inay ku baa mumale laakiin muhiimadii qof yar qof wiin meel ku faday in ilaahay ku qabsado marto walaan hadii suubeen wala ka adaa inuu gaala qof laakiin ilaahay ku qabsado bani aadam ku qabsado sadaqta meel ka baaqay in ilaahay ku qabsado marto dadka bani aadam ee xiriir la qaayo ama daqiiqad ku yaraa ka darsadee haya
wadaykii xanad iyo mayle raayso doodii walyarayn ku dhax baxeen four point five kan يعني يسكبنان أنت كسوب سنان بهلك أري أنا ملقوا أحساب هاي دير سديلة فضوا هين سوبيو لكن 4.5 كان والنين بدروا نفلا إنه نكو أرجعنا ونكنا دنتانا كجرت مركز دتكس أرجت ما إيه 4.5 كان وجود ولا هيك قاعدة ذوي إحدان كلا ذول سمعهم هرس كدافوي لكن 4.5 ك والكلا فو إحدو كوين هذا بدك هايتيه إذا ما سنتين waayahay su-aalan ka danbayta ee tala ahaan may jeedi lahayta
su-aalanka damboyto tala ahaanna wali jeedii lahaayay horta dhallinyarada koonfur galbeed hanjeedii faday amaanan sheego faday ma erow baydhabo ma erow gobolka baay dhallinyarada koonfur galbeed meel welba iyo roogan wali in sheegane ini meel erahays horta kow qof walba kalsooni naftiisa isa qab ilaahay aad ka abuurday kalsooni ada nafta isa qabta shaqana helaas ilaahay irsaagdaa madi boqol labaatan hamin jartiya la qori qalankiina walgami maylerahaysugeeka irsaaglakanagada qalansha la qoro ma qabta marka weli kalsooni ka siyaanayni dhallinyaradaana iska kalsoonadaan walwalba oo shaqeen iyo qobado koraan iska dhiirinaadaan fare qodobkay koo wado qodobkay la mahad deegaanada oo weli sidii la fafadaa in haynaa deegaanadan eyin dhulkan uni iskurle dadkaleed haddanta ninkoy dhulkan manin hegaajo manin suubiyow wala hantahan unan haysan ogeeka dhahal unan haysan dhulka kiikem koonfur galbeedo dhallinyaradin reer koonfur galbeed inti walfahanti walisin lahaan dhoogin hajeedii waxyaabo badan oo una hata geeka walaan una kala dhex jaran aragniya jaran waxyaabahaasi isin la nin la aragdaan wali lahaan dhoogin hajeediya si oo naskula qayb qaadanaan walayo tan kale anan ka daraw shaqalaanta oo yacni walwal badan dhalinyaro badan istraadka suubiyaas oo xataa laku yaab ini go-aamo qaldan iyo qaadadan waktiga lay dhiman walaada ka fikirahayd kulli saxyin laakiin waylay mayl erahays dhimana waktigii oo aad walaagaas helo fadhi waktigaana unka hor dhiidoy in deg degdoy weli kalena hal isdejiyoy waana mayl erahays hal dadaaloy wakti badan hal biyoy lan inti dakin koy ko shaqaysoy ka erow aayow i aawownan hayna majara wala kale wal waa wal ilaahay hakiin dhaban dhawaayo حتى جرت لنساس جرت أرجني ما يلرا شو سوي ديسوس يجيب تلفون لهندرا لو سندر وان هبل هبل وقت الرأي ها بري ما هبل شغان كوي تان إلهي يوم مركان ومشاغني وتعالى كتلا داسي ما إلهي تيديسو رقولسين لنا شغال هلا وأما قال دعاي لك هذا ناي ديجان كهلن صبروي way waa ahaa ini ada dhulko kale ka sabarta ada ka bahdilint walikin ku qatarsanaa ini ada baydhabo ka bahdilinta ini ada baraha ka dhex bahdilinta ini ada xudur ka dhex bahdilinta ini ada weejid ka dhex gudurgoosho iyo kiin ku qatarsan ini ada gobolka kale ada ka garaawta buskii gobad idan maasintiin waayahay degan yaya ciidan maasanta waa fariimo dhaban lamba intiyaro is ahaay waa ka darsada fariimahan oo ninka muhiimsan dabaan waliba dhanaa dhallinyaraan badina sababtee geedka ay dhibaataysan dhallinyaro ay horumarsan dhallinyaro waliba ay dhallinyaro horta inta intaas ogaada dad ka horumarsan dhallinyaradu dad ka dhibaataysan dhallinyaradu wali raase mamaha oo raase jara inaa walaalka walow sukaado aan fiirin laakiin maskaxdiis fiirin tan kale widaykii baan ku aan ku hadalay su-aaliskan oo mahan su-aal diin yahayte waliba walaa ilaahay keen war qof bani aadam ku horeebo ko madaxweyne haday wasiir haday xildhibaan haday gudoomiye dhalinyar haday gudoomiye gobol haday nooc madax kambani haday nooc kasta haday wal ilaahay keen qori waliba maalan taajir oo ilaahay keen qori qof ku horeebo ko taas ku sokow wala inay ku baahan yahay ogaashihiika walowna lena walowna nahay walowna lena oo dabiicinii ah unan hanigiisi unan bariyay waadinku wadaraw widaakeen horaan ku dhaajanin marlamadag yawa horan ku sii dhawaaja waliba waa deegaanku xaqiiqo waliya hadlan walba deegaanada koonfur galbeed iyaguna dhan meel la raayso dhalinyarada reer koonfur galbeed yoo fade inay fariintay toosan geesi laan walba mas-uuliyada ku saaran deegaan abageyga tay talaa mas-uuliyad iyo ku saaran dadan buraas priority kooda oo jinsidan kor ku saaranta laakiin muhiimada lamaad onka weyn onka dhabaata badan waliba waa dadka dhalinyarada dadka u saaranta inaan baahan anigoona deegaansha horumaraysa wal kasta wadan walba hormarayla guraw dhulku maayna dadka ma haddii dadka dhulka dabiici ley waxaa soo saar ley walawal hormaryow yow wali mar walba laka faanay deegaankii keen deegaan waxaa soo saar ley deegaan koonfur galbeed waxaa soo saarkiisa dadkanku baahani oo noo maa isu dhulshilays walmaas ku saaro anigoon qabna horta ku meerana shaqo shaqsigoo la warsaday un ku kumeerana jamcadan ilaahay hoobnayn koy dhulka masaariyoonay hingoola aan qaladaan tankaraha kii dole ay tahay yeembadoo hayd antaasoobuno saaran abuur aan baahdaan abuurna olada kasay kimadaas gabaya laku abuuro waayahay marka waa sii dhamaystay walyar yaka sii darsada walayn baahanaa inigii wala yaro nin bilaawdi ona dhan haddii aada fadhi dhinaa dawladnimaad haddii aada fadhi dhinaa nabadgelyeed haddii aada fadhi dhinaa waxbarashada haddii aada fadhi dhinaa tamafalka oo laisku kaalmayo waliba daana intan nilan welba helka isku saar ane lis caawi deegaankana la ilaalsad deegaankeena lan kala male unulle tuulo haatoy duur haatoy meeldaage haatoy intanba dadken dadka degdin oo deegaanada southwest la raw ane lan welba bosnia ka qiimay lan welbana is qiimay lan welbana walaalow lanki si goona walan iska qabin waliba daana in ilaahay dartiis in iska tanaazulo waana nas carfi wadankeenu uma ka shaqaysan wadantoodu nimban tahriib nimban amnihuma aan ku shaqayn walaaladeen mayla raaysh naftiyo daban wala ilaahan qor leeyado maraayaan un un ku shaqay marka dhalinyarada wali faray intaasay markood matlamaad bahalo wali baa wada tashiw yoona fikirshona yoona maalana dabaan sii doono oo fikiridii inti fursadii idaacad oo kale aan helaayaan aniyo meel la raaysh miila wadaagaan walaay kaleena sa toos ee waleenka baaqane aan magaalada baydhabo joogaan fursada aan is helaan waleenka baaqane in xafiisyada dhalinyarada kooya harunta dhalinyarada todimada baydhabo kiyaan to harunta isha la eraayo in wali fadaanayoon walay fikiraay iyo hayn dhalinyarada la kormaray karo anti dhaman laka dhamaastira karoon hadhowaayoon farintay oo idaacadan ku dhibda iyadan ka mahadsantiin waayahay ee hanad ugaas ee gabagabadii adinka dambeyta ee adina talada dhalinyarada
bismillaah sidaa mahadsan shukri aan mee kala taliyay dhalinyarada koonfur galbeed horta kow in ilaahay kuusida taan lamaad mee waa inay sawalka shaata sheegay deegaanka deegaanyo iimadi burbursidin yooleen ku burburi hoobu hormaroon yooleen hormaro tan kale mee sheegay in sheegay dhalinyarada inay dadka wala habtan hayo mas-uuliyiinta iyo andalagan inay ixtiraamaan oo kooba jegadiis yaraato muhiinatu adag ixtiraam hadin baardaam maykii ixtiraamo maynka baagay horta lan kasto oo koonfur galbeed dhaladay tayta lahaayo nooc kasta haado in ixtiraamo aan ka baabay sababtay barakumaalan isu bedelo ilaan kun walaan waqtigii leeyahay taali wal jarayaalka generation waa isdhahale bara usuga ka wareegadaas marka meel faday in dacaayad iyo walaabo facebook iyo la fidiyaan iyo gayladan iyo walaabo isku dhaafano laakiin waqtigo yaroo yara haysade ini waqti ii ka taagana oo ii dhibaato ii dhibaneysaan tan kale maynka baagay inii ogaadaan adigo ku shaqeeyaan olka inii saameyn kuwaalada lanka yus injeedle saameyn kuwaalada kuwaalada us naftadii saameyn kuwaalada hata shaqalaan ku owaadahay maywaa facebook dadka ahay lanku madaadis eho title haayo ya aayahay hobkan aayo kan duurkaas lagu ammaanay maya kan awalkiina kan kiilala kan deegaankiilale kan awalnaadi kan ammaantilafadeen inaad aayto may may faro marka dhalinyaro in baaya inuu facebook horta wala dadka ayaan ku dhaafa dhan alalanka walaasho deegaankan dhalada walaayanka ixtiraama waqtigii u dhammaadana sidii meelerahay hortaba ula isku dhiibaa leehi baala hadhowoo dhammaadana hobus walfada suna sidii waaye awalka weydii walaalnimo iyo ammaanka iyo booliska iyo dadka iyo walaalays si wanaagsan la shaqeey saasa horumar la kadeelay usuuna ka horumara sababtoo lanka hobaha sidii galmadii bahas nimka jeer horumar ma diilo sameyl faday oo ilaahay kin qolay halaas madi dadkan on iskooda makoofudi koran laakiin dadka deegaanka walaan eh hobada sifayl war in sheega soo adaneo saa unta warka qadin inta warka qadin raas gooni jib laakiin walaamada social media ay kaaso ay tantan walaamno may ku faylaha in wanaag la bedel ajarna ka halaas dalangan kin ka faylaha lanka hob lon bush kare hor lan aman wala iska deesu laakiin awal qas isku wada ayta wal mu ku fayda marka may jiraa koonfur galbeed dadka bagay dhalinyaradii lan kasta oo koonfur galbeed taageer hay in ixtiraam bartamiis subax kuuriga waayahay eedan mahadsantiin dhammaantiin ee dhugunsidayaal guud ahaan way baandaaka gebagabeeyeen barnaamijkii gaarka haayo oonanku ka hadalaanee shaqlaanta dhallinyarada iyo dhibaatada ee ka haysata sidii lanku gudubi lahaaya dhugunsidayaal barnaamijka wayba martiinka ahay sidaysan dhegayseenba oo kala qayb galayana aadan macalin cabdiraxmaan ee shaati lankasaw guddoomiyaga dhallinyarada gobolka baay iyo maxamed aadan maxamed dhegay lankasaw guddoomiyaga dhallinyarada degmada baydhabo saas oo kala aad ugaas maxamed oo ee guddoomiyaga ururka horumarinta dhallinyarada ee samakaab oo ku dhisan koonfur galbeed anti barnaamijkan lamid reedanku kulamaana dhugunsidayaal wayba singu tabaane sidaa iyo nabadgelyo Tala ini suleetan, tela ini sulamai.